warlaliska galguduud oo ku tilmaaman warbaahinta ugu ballaaran gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii sideedaad ee kasoo wareegtay as-aaskeedii koowaad oo ku beegan saddexdii sebteembar laba kun kow iyo toban raadiyaha oo sideedaa sano soo maray marxalado kala duwan ayaa ku guulaystay in uu ka gudbo khataro badan iyo iskudayo marar kala duwan lagu beegsaday kuwaasi oo sababay in idaacaddu hawada ka baxdo dhowr jeer waana sababta maanta idaacaddu ugu muuqato muraayad wareedka gobolada dhexe beegsiyadii ugu ballaarnaa ee idaacadda lagu xiray ayaa dhacay intii u dhexaysay sannadihii laba kun kow iyo toban ilaa laba kun lix iyo toban oo celcelis ahaan idaacaddu hawada laga saaray ilaa iyo saddex jeer markii ugu horreysay ayaa idaacadda la xiray dabayaaqadii sannadii laba kun labaiyo toban oo ay hawada ka maqnayd muddo lix maalmood ah mar kale ayaa idaacadda hawada laga saaray sideed iyo tobankii mey laba kun shan iyo toban oo ay hawada ka maqnayd muddo saddex iyo toban maalmood ah dhowr bilood oo ay shaqaysay kadib ayaa haddana mar kale la beegsaday kow iyo labaatankii agoosto laba kun shan iyo toban oo ay mar kale hawada ka maqnayd muddo tii hore la mid ah oo saddex iyo toban maalmood ah waxaase saameyntaa markaa la qabay warbaahinadii ka shaqaynayay goboladan gaar ahaan degmooyinka dhuusamareeb iyo guriceel iyo qaar ka mida wariyaasha kuwaasi oo mar kale shaqada dib u wada bilaabay kadib heshiis dhex maray maamulkii deegaanka iyo warbaahinta afar iyo tobankii novembar laba kun lix iyo toban waxaa idaacadda hawada laga saaray mar kale waxaana ay xirneyd wakhtigii ugu dheeraa oo ay hawada ka maqnayd muddo lix iyo afartan cisho ah balse waxa ay dib hawada ugu soo laabatay kow iyo soddonkii setembar laba kun lix iyo toban waxaan rabaa marka guud ahaan kulamadii la qaatay wixii natiija kasoo baxay inaan soo feeriyo marka koowaad in dib loo soo celiyo isfahankii maamulka iyo ka dhexeeyey iyo baha saxaafadda saxaafadda baha saxaafadduna ay ballan qaadeen maamulkuna hadda uu ballan qaadayo sitaa lamid ah wariyaasha iyo baha saxaafaddu shaqa joojin ayay ku dhawaaqeen waxaan rajeynaynaa shaqa joojintooda inay maanta ku egtahay annaguna sidoo kale waxaan go-aan qaadnay ah markii shaqada ay joojiyeen inaan annaguna dhammaan shaqadii xayirnay innaguna waxa waaye markaas go-aankan waxaan sii daynaynaa maanta in xayiraaddii laga qaaday idaacadaha iyo wariyaasha ayagana laga sii qaaday raadiyo galguduud oo ku tilmaaman warbaahinta ugu ballaaran gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa xarumo kala duwan ku leh degmooyinka dhuusamareeb guriceel iyo deegaano hoos yimaada kuwaasi oo dadweynaha ku nool uu gaarsiiyo warar iyo warbixinno iyo barnaamijyo dhammaystiran waxaana la furay xarunta raadiyaha ee magaalada dhuusamareeb sanadii laba kun saddex iyo toban halka laba kun lix iyo toban bishii labaad la furay xarunta raadiyaha ee magaalada matabaan warbaahintan oo gudbiso warar iyo barnaamijyo xaqiiqada ku salaysan ayaa sidoo kale ah dugsi soo saara wariyaasha gobolada dhexe ugu tayada wanaagsan waxaana intii idaacaddani ay jirtay ay ku guulaystay in ay soo saarto wariyaal maanta ka mid ah kuwa ugu magaca dheer gobolada dhexe ee soomaaliya raadiyo galguduud ayaa ku dadaalaya inuu qeyb weyn ka qaato ama buuxiyo kaalinta bulsho ee ay kaga jirta warbaahinta waxaana idaacaddani ay ka qeyb qaadatay deminta colaadaha baahinta nabadda oo kuurgelidda dadka tabaalaysan iyo abaaraha waxaana lagu xasuustaa raadiyo galguduud doorkii muuqday oo uu ka qaatay abaarihii laba kun lix iyo toban ilaa laba kun toddobiyo toban abaabulidda iyo kicinta dadweynaha si ay ugu gurmadaan walaalahoodii taasi oo lagu caawiyey kumanaan ruux waxaa la aas-aasay saddexdii bishii setembar laba kun kow iyo tobankii waxaa idaacadda aas-aaskeeda ugu horeeyey laga hirgeliyey degmada guriceel ee gobolka galgaduud waxaana ujeedada loo aas-aasay ay ahayd baahi weyn oo ka jirta deegaanka iyadoo dadku sida ay xasuustaan dhegeystayaasha haddana maqlaya iyo kuwo hore deegaanka u joogaba ay ahaayeen dad dhegeysta muujadaha gaagaaban ama s w da oo xataa f m aysan jirin ay wax ka dhageystaan sababtaas ayaa keentay in idaacadda loo aas-aaso oo aan fursaddaasi rag dhallinyara aniga aan ku jiro ay aas-aasaan horena u wadaan raadiyo galgaduud markii ay si weyn ugu baahday guriceel waxaa sidoo kale laba sano kadib ay ka hirgeliday xarun weyn magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo stuudio weyn ay ku leedahay kadibna waxa ay hirgeliday stuudio kale oo ku leedahay degmada martabaan ee gobolka hiiraan waxa ayna raadiyo galguduud sidaa ku noqotay warbaahinta ugu ballaaran ama ugu xarumaha badan galmudug awoodda baahineed ee raadiyaha ayaa salka ku haysa ama gundhig ay u tahay qeybta f m-ka life streamka oo laga dhageysan karaya dhammaan dunida qaybta mareegta ama website-ka iyo social mediaha oo dadweynuhu kala socdaan barta facebooka dhammaan shaqaalaha iyo madaxda raadiyo galguduud ayaa idin leh sanad guuro wanaagsan